isticmaalaa waxa hadduu fasaxdo wax dhibaataa male ninkan xaqlaha isagu wixii soo fasixi karaa inuu fasaxa ninkii waxaan wakiishay cidda u wakiishay mooyaane isagu qiimihiina kama hoos marin karo dayna kuma iibin karo ee waxa la yidhahda maxaanku idhahdaa muajal iyo dibudhigna kama dhigi karo naqdigii beledka lacagtii waddanka lacagaanayna kuma iibin karo intaasoo dhan waxa weeyaan isti'daan bay u baahan tahay walow nasa lahu calaa jinsi thamani walow nasa hadduu cayino caddeeyo ninkii wax wakiishay lahu lilwakiilu u caddeeyo calaa jinsi thamani lacagta jinsigeeda u caddeeyo oo yidhahda dollar unbaad aniga wax iigu iibin kartaa oo fakhaalafa uu khilaafo shiil ugu iibiyo lam yasixal baycu beeci ansixi maayo waayo wadaalika tusaaluhu waxaa weeye ka bic bialfi dirhamin kun dirham ku iibi fa baaca wuxuu ku iibshay bialfi diinaar kun diinaar buu ku iibshay ansixi maayo marka macnaa wuxuu leeyahay lacagtii baa lagu cayinay war lacagta alaabta ii iibi dolarun baad igu iibin kartaa haddaba ogow shilin baad kaga iibisay waxba ansixi maayo beecaas ansaxaya maaha waxaa weeye adaa waxaaga isticmaalay waxaan rabaa ninkan wixiisa inaad u ilaaliso waxaa weeye ma ansixin iibkaasi wain nasa cala alqadri wain nasa hadduu caddeeyo oo cayino cala alqadri qadarkii hadduu cayino oo fazaada uu ziyaado min aljinsi jinsigii uu cayinay uu ka ziyaadiyo saxa u ansaxayaa iibkii wadaalika tusaale muxuu yahay ka bic bialfin bal kun ku iibi buu ku yidhi alaabtaas fa baaca wuxuu ku iibshay bialfayni laba kun buu ku iibshay waa iska ansaxaysaa ilaa an yanhaahu inu isago ka nahayo ka reeba mooyaane macnaha wuxuu leeyahay wuxuu ku yidhi maalan wixii buu cayinado yani wuxuu yidhi waxaad iibisaa maalan qadarkaa wax ku iibi buu yidhi oo alaabtaa dee waxaad siisaa yani kun dollar baad maaragtay alaabta aad siinaysa aad ku iibinaysaa laba kun buu ku iibsho dollar markaa dee dheef waxbaa soo kordhay faa'iide ah kaas waa ansaxaya wax dhibaataa ma leh waayo waxa weeyaan haba khilaafe waxa weeyaan dee iibka danta laga lahay maqsuudkii iibka laga lahaa baa soo baxay iyo ka faa'iida badanba markaa mar haddii maqsuudkii laga lahaana u xasilay faa'iidana ay soo korodhay iibka waa ansaxaya oo wax dhibaataa ma leh isagu inuu duudo yidhahda ma dhaafin kartid waxaygaa waxaa weeyaan dadka anugu inaan maaragtay qiimaha jabiyaan dan baan leeyahay waxaa ma dhaafin kartid intaa ku yibi hadduu yidhaha mooyaane inuu ka reeb mooyaane walow qaala hadduu yidhaahdo ishtari bimaatin ishtari ku soo iibso bimaatin boqol ku soo iibi wax ku soo iibi oo fashtaraa uu ku soo iibiyo maa tusaawiiha yacni waxu dhigmo markaa boqolkii biduuni mi'atin boqol wax ka yar uu ku soo iibiyo saxa dheh iibkina waan saxitanna oo wuxuu leeyahay maalan neef adhiyuu yidhi boqolkaa doolar iisoo sii yacni neef iisoo sii waayahay markaasuu neefkii naftiisa reebi u soo iibshay laakiin wuxuu ku soo iibshay wixii wax ka yaroo siddeetan buu u soo siiyey yana waa ansaxaysaa ti oo dee faa'idaa soo kordhay wixii boqolka goynayana la hella boqolkii wixii goynayana qiimihii wixiina waa joogaan maxaan kule ziyaadana waa u taallaa meesha marka waxa dhibaata waa bannaanta taas waayahay wain ishtaraa yacni hadduu soo iibiyo suurada hore nafteedii boqol ku soo iibi buu yidhi shaygaa waayo boqol iigu soo iibi oo lacagti markaa u dhiiba boqol ku soo gad buu yidhi wain ishtaraa hadduu soo iibiyo bimi'atayni laba boqol buu wuxuu ku soo iibiyey maa yusaawi wax leeg mi'atayni falaa falaa yasixu ansixi maayo oo tanna waa un suuradii hore oo wuxuu lacagta maaragtay dukaanka boqol ka qaado yacni maaragtay alaabtaas soo iibi laba boqol buu qaado markaasuu wax laba boqol u dhigmuu soo iibshay dee waa khilaafsanya markaa ansixi maayo sababtoo ah dee wuxuu khilaafay wixii lagu amray boqol kaluu dee anugu boqol umanku wux igu soo iibiya waa maxay alaabtan faraa badan waxa soo gata qiimaheeda iskaba ahaatee dee amarkii la siiyey ee wax lagu soo iibi la yidhi boqol buu ahaa khilaaf baa meeshaa yimi haba leekaato oo dee waxba yaanu dayicin xoolihii laakiin meesha waxaa ku jirta waxaan loo dirsanayo maaragtay buu galay saa darteed ma bannaanu leeyahy wain qaala hadduu yidhaahdo ishtari bihaada diinaar ishtari ku soo iibi bihaada diinaari diinaarkaa shaata neef adhiya ku soo iibi oo fashtaraa biyuu ku soo iibiyey shaatayn laba neef tusaawi ay leegtahay kullu waaxidatin mid kastaaba diinaari diinaar ay u dhiganto saxa waa ansaxaya shiraagaas wa kaanataa labadaa shaatana waxay u sugnaadeen lilmuwakili ninkii wax wakiishay baa iskale iyadu xadiid bay ku fadhidaa arrintan iyo yani maala hadduu wadda intuu dhiibto maaragtay waxoogaa lacaga oo yidhaahdo diinaarkaa waxaad ku soo iibisaan ama maaragtay shay qiimihiisu markaa dee uu joogo ee qiimahaas buu dhiibey oo labaatankaa doolar ama soddonkaa soddonkaa doolar waxaad igu soo oysaa neef adhiyo suuquna dee soddonkaasu jooga laba neef buu ku keenayba laba neef ayuu ku keenay dee waa ansaxaya waa ansaxaysaa oo dee waxa weeyaan isagii neefkiina waa wada ziyaadana waa keenay xadiid baana arrintaa jiro nin la odhan jiray curwa albaariqi ayaa wuxuu yidhi dafaca ilaya rasuulu llahi sala alla alay slam diinaaran rasuulku wuxuu ii dhibay diinaar liashtari lahu shaatan saa neef adhiga oo udxiya ugu soo iibiyo faishtaraytu lahu shaatayn markaasaan laba neef baan kusoo iibiyey buu ihi diinaarkii fa bictu ixdaahumaa mid baan haddana faasaxay ganacsi buu iska galay saxaabigaas aan loo dirsan labadii neef baan haddana mid faasaxay buu ihi fajiئtu bالshaati wالdiinaar rasuulku waxaan u keenay markaa neef adhiya iyo diinaarkii meesha faa'ida markaa timo diinaarkii loo dhiibay iyo neef adhiya isagoo wada ayuu u keenay rasuulka rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa waa u duceeyey baaraka allaahu laka fii safqati yamiinika gorgortankaaga iyo iibkaaga allah ku barakeeyo uu ninkaas nin ducaysan buu ahay waxaa la yidhaha waxay odhan jireen low ishtara turaaba hadduu ciidda ka ganacsado waa ku dhufan jiray baa la ninkaas faa'iidada wax allaale wuxuu talaabo u qaadaba waa ku barakoobi jira ducadii rasuulka maalintaa u meesha kaga dhuftay marka waxa weeyaan dee rasuulku waa banneeyey oo ninkii maaragtay faa'iidu keenay lama odhan si xun baad yeeshay adugu neef baan kuu dirsay waa maxay waxaad waddaa marka halkaasaa laga qaadanayaadoo dee wixii faa'iidee soo kordhaa wax baasiya ma laha waaya wuxuu yidhi fain lam tusaawi haddii aanay leekaan kullu waaxidatin mid kastaaba diinaaran waa labadii neefka hadda ogow hadda tii hormu ka hadlaya in lam tusaawi haddaanay leekaan kullu waaxidatin mid kastaaba diinaaran diinaar haddii aanay leekaan lam yasixa alcaqdu caqdigaas shiraha ee iibkaas oo iibsigaahay ma ansixin buu leeyahay waayo dee meeshii mukhaalafana waa ku jirtaa ninkii muwakilkaana kharashkiiyo muunadiina waa ku badanaysaa buu leeyahay waayo wain qaala hadduu yidhahdo bic lizaydin zayd ka iibi alaabtaa oo fabaaca uu ka iibsha ligayrihi camar iyo nin kale buu ka iibshay lam yajuz ma bannaana oo beecaasi ma bannaano sababtu waxay tahay markuu zayd leeyahay alaabtan ka iib waxaa dhici karta uturid iyo unaxariisasho iyo nin iska dan yarahoo waxbaan suuqa ka garan karanba inuu yahay oo doonaya waxoogaa inuu ku naasnuujiyo baaba dhici karta inay tahay war zayd baan kuhi alaabta ka iib maxad nin kale uga iibisay marka waxa weeye dee beecaasi marka ansixi maayo wain qaala hadduu yidhaahdo ishtari haada athawba maradan iibi oo faishtaraahu markaa wakiilkii soo iibiyo oo fa wajadahu uu ka helo markaa muwakilkii maciiban xaaluya mid ceebaysan falahu wakiilka waxaa u sugnaaday alraddu celin baa u sugnaatay shay buu cayinay isagu ninkii muwakilka xoolaha laaba waxaan shaygan maradan soo iibin isna waa faasaxay dee wakiilka ceeb baa laga helay waa lagu celin karaa ceebta waayo asal ahaanba beecu dee waynu soo marrado wixii hadduu maciib yahaadoo ceebuu leeyahay waxyaabaha iibka lagu celiyay uu ka mid yahay waa nagii soo marray aw masala wuxuu yidhi ishtari iibi thawban mare iibi lam yajuz ma bannaana shiraa'u maciibin shay ceebaystay inuu soo iibshaa ma bannaana idlaaq buu u diro wuu sii daayo wuxuu yidhi warordo mare soo iibi mar haddii saa la faray isagu marka horeba shay maciiba oo ceebaysan inuu dee lagu hodo mooyaane inuu iibshaa ma bannaana ee maro fiican oo aan ceeb iyo wax maaragtay lahayn baa laga doonaya inuu soo iibsho wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownulmuwakkali fiihi shayga laysu wakiilinaya ahaanshihiisa macluuman shay la yaqaano uu yahay min bacdi alwujuuhi walow kaana min bacdi alwujuuh wajihada qaarkoodba dhinacyaha laga garanayaba eh waxaan laysu wakiilanaya ee laleeyahay hebelo adaa waxaa wakiilayga ama iib ama guur ama waxaas wax la yaqaano si aan waxa leeyahay qarar iyo khatalaadi aanay u dhicin waa inuu yahay shay wuxuun laga garanay waa inuu yahay falow qaala hadduu yidhaahdo wakaltuka waxaan ku wakiishay fii bayci maali maalkayga inaad iibiso wa cidqi cabdi addoonkayga aad xorayso wa talaaqi zawjaati xaasaskayga inaad furto saxa u ansaxaya arrinkaas waayo wuxuu leeyahay nisbada loo aaneeyey dee ninkaa waa macluum oo addoonkiisana waa la yaqaanaa xoolihiisana waa la yaqaanaa inkastoo hadda dee qadar mucayana iyo jins iyo sifa aanna meesha la siinin laakiin wax badan baa laga garanayaadoo macnaha waxaa weeye wujuuhay macruuf ka tahay baa meesha jirta aw amase wuxuu yidhi ninkii muwakilka ahaa wakaltuka waan ku wakiishay buu yidhi fii kulli qaliilin wa kaiirin yacni inaad iibiso wax kastoo yar iyo wax kastoo badanba xoolahayga ka mida inaad iibiso ayaan ku wakiishay ow fii kulli umuuri umuurahayga oo dhan baan ku wakiishay lam yasixa ansixi maayo waayo halkaa waxaa ku jirta qarar iyo khataraad baa ku jirta oo darar baana ku suganoo dee waxaan waxaan la xambaari karayn baa meeshu ku jira oo ilaa heerka in qofkii markaa la yidhaahdo maaragtay wax kastaan ku wakiisha wax yar iyo wax badan waxoogaa jahaalo aan la aan la ixtimaal geli karayn baa meesha imanaysa wey wayadul wakiili qofka wakiilka gacantiisu yadu amaanatin weeye mar haddii yadu amaano la yidhaahdo talaf iyo waxaa la yidhahdo tacaddi iyo iyo taqsiir mooyaane damaano qaad ma leh waa yadu amaano qofka wakiilka wixii loo wakiishay mar hadduu ku hawlgalo oo wuxuun ku yimaadaano wixii lumaan ama baaba'an loo sheegan maayo laguma laha ilaa allaahuma inuu isagu markaa talfiyo xaggiisa dayaacu ka yimaado mooyaane waa yadu amaano gacantiisu famaa wixii yutlafu la talfiyo macahu la jirkiisa bilaa tafriiطin yacni gaabid la'aan iyo tadyiic la'aan lumin la'aan laa yadmanhu damaano qaadi maayo oo dee mar haddii yadu ammaano ay tahay wixiina uu sidii ahayd dee uu ku waday maaragtay loogu xil saaray waa wix allaale wixii yad amiin waxa weeye xadgudub iyo tacaddi iyo wax noocaas iyo tafriid iyo dayaac mooyaane si kale uma damaano qaado waalqawlu qowl fi lhalaaki wixii inay baaba'een muwakkalu fiigii lagu qawlo iyo waraddi wa firaddi celin wixii in loo ceshay ninkii muwakilkaa loo celiyey lagu qawlo iyo wamaa aladii kii yuddacaa la sheegto calayhi calwakiil loo sheegto oo min alkhiyaanati khiyaanaa qawluhu alqawlu qawluhu weeye ninkii la odhanayey wakiilka qawlkiisi weeye isagun baa la dhaarinaya halkan wuxuu leeyay maalan war alaabtii meeday lagu soo iibi alaabtii halaagsantay oo saas iyo saasay u dhaceeno wixbuu ka hadlay ama alaabtii meeday dee wataan kuu soo celiyey soo taa caynkaa caynkaa ad igala wareegtay maaha haddaad maalintaad wakiilatay kadib soo taynu saa u xisaabtanay maaha ama maye waad khiyaamayso alaabtii lagu dhiibey lagu yihi saa yeel saa kamaad yeelino saa iyo saasaad samaysay dooda noocaa ka furanta ee lagu wada hadlo oo ninkii wax wakiishay iyo kii la wakiishay ay ku wada hadlaan wax markhaatiya oo kala furaana meesha aanay jirin waxaa la siinayaa dooda oo maaragtay la dhaarinayaa ninkii wakiilka ah waayo yaddiisu waa yaddu ammaana isagun baa la leeyahay war wixii inay halaagsameen dhaaro war wixii inaad celisay dhaaro war wixii inaanay maara khiyaamo aadan samayn dhaaro alqawlu qawluhu wey dhaarna waa la raacay waaya wuxuu yidhi walikullin walikullin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mid a kii wax wakiishay iyo kii la wakiishay alfasku faskhitaan ma taashaa markuu doono inay kala noqdaan oo mid waliba ka kale markaa wixiisi u faskhoy war anigu wakiilna kumey o ina kala kaxay isnee war waa waxaan ku wakiishay oon kaa noqday mid kastaaba waa jaa'izu tarafayn baa la yidhaahdaa mid waliba inuu ka kale maaragtay inuu wixii fasakho xaq buu u leeyahay ma taashaa markuu doono fain cazalahu muwakilkii hadduu wakiilkii cazilo oo shaqadii ka fadhiisiyo walam yaclam walxaal lam yaclam aanu ogaanin wakiilkiina in hawshii laga fadhiisiiyey oo fatasarafa markaa uu tasarufo hawlihiisii ka sii shaqshaqeeyo lam yasixa tasarufu tasarufkaasi ansix maayo buuhi wain maata hadduu dhinto axaduhumaa midkood aw amase junna yacni u waasho aw amase ukhmiya la daboolo calayh korkiisa infasakhat ilwakaalatu wakaaladii way fasakhantay buu leeyahy halkanna wuxuu ka hadlayaa maalan haddii ninkii wax wakiishay wakiilkii uu casilo ninkii wax wakiishay wakiilkii uu casilay isagoo ka maqan buu casilay kii la wakiishayna isagoon weli ogaanin in la casilay buu hawshii iska maamulay amase kii wax wakiishay baaba dhintay keerina isagoon dhimashadiisa ogayn oon war soo gaadhin buu iska sii maamulay su-aasha marka meesha ku jirtaa waxay tahay wixii intaa kadib dhacay oo markii la casilayo casilaadii aanu ogaanin dhacay ee uu isagoo ku tasarufay amase markuu dhintay isagoo aan ogaanin u dhintay ku tasarufay miyaa la socodsiinaya iyadoo la eegayo ictiqaadka iyo hawshu markaa qabanayey wuxuu ka caqiidaysnaa wakaaladii hore u wato saasaa mise waxaa la eegayaa lilwaaqici nafsi miyaa la fiirinayaadoo hawl aadan shaqo kulayn baad ku jirtaa weeye khilaaf baa culimada ku jirta oo masaladaas waa la isku khilaafsan yahay khilaaf dheer khilaafkaasina masale usuuli ah oo xagga usuul fiqa ku xidhan bay ka binaysmaysaadoo waxay yidhahdaan hal yastaqilu lxukma bimuطlaqi wuruudihi shayga laasiisaba xukunka yani sugnaanshihiisuba wuxuu ku dhisan yahay inuu maaragtay soo arooro yimaado oo daliilkiis in la helay oo rasuulka la soo gaadhsiiyey miyaa xukunku markaa uu mustaqil la yahay oo xukunku ku dhacaa mise waxa weeya baanu gaadhi mukallafkiiye mise waxa weeyaan markuu mukallafka gaadho oo qofkaa mukallafka uu gaadho ayaa markaa xukunkaas uu sugmaa waa masale markaa isku khilaafsan yihiin hal yastaqilu alxukmu maa low maa liwuruudihi aw bibuluuqihi ila almawjuudi falcazlu bilmawjuudi aw alcazli carad kada qadaa'u jaahili lilmuftarad waa kii lahaa maraaqi sacuudku oo masaladan uu keeno markaa tan halkaas ka dhismaysaadoo ninkii yidhi yani waxa weeye xukunku mar haddii nasku yimaado oo ama ha soo gaadho mukallafka ama ayna soo gaadhine waa sugmayaana wuxuu leeyahay ama ha ogaada inuu dhintay ama ha ogaada inuu alcasliyeye wixii tasarrufka o dhan waxba kama jiraan intaa ka dambaysa ninkii yidhi ilaa uu soo gaadho qofka xukunkaasi markaa sugmi maayo oo sugnaan maayo xukunkaasi ilaa qofka uu soo gaadhana wuxuu leeyahay wixii tasarruf uu sameeyey markuu dhintay kadib amase intaanu maaragtay casliga ogaani wuxuu sameeyey xukunka horunbaa la halaashiraya waa arrin ansaxday weeye waa masale khilaafiya wabillahi towfiiq subxana musanif raximah allahu tacaala baabu lwadiicati wadiicada baabkeedi weeyaan wadiicadu xagga luqada mushtaqatu min addaca ayaa laga keenay wahiya araaxatu wasukuun xasiloonida iyo deganaanshaha iyo asalka luqada la yidhaahaa waa calaa wasni faciila faciila bimacnaa mafcuula oo markaa wixii qof loo dhiibay ayaa la yidhaahdaa awdactu zaydan maalan haddaad tidhaahdo ay dafactu ilayhi liyakuuna cindahu wadiica isagaan u dhiibay si uu markaa u ahaado maalkaasi wax agtiisa yaal oo la ilaaliyo oo uu xifdiyo u ahaado shayga muudaca ah ee la dhiibayana waa lagu idlaaqaa wadiicada markaa isilaaxa sharciga waxa weeyaan altawkiil alkhaasu fii xifdi اlmaali waa wakaalasho gaar ah oo ku saabsan ilaalinta maalka la ilaaliyo ama maalkaa cid kale loo dhiibaya si uu qofkaas u ilaaliya baa wadiica la yidhaahdaa heel baad lacag u dhiibatay ama halaabaad u dhiibatay halaabtaa ii ilaali oo ii hay waa taas ayaa wadiica la yidhaahdaa waa shayga ammaanada ah oo qofka loo dhiibanayo ilaalin darteed uu kuusi ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa arkaan bay leedahay arkeenteedu waxaa weeye almuudicu oo qofkii wadaacada dhiibayey ee ammaanada cid u dhiibanayey waxaa la yidhahdo almuudacu lahu ama almuudacu cindahu kaa maxaan ku dhaha wadaacada loo dhiibayo iyo alwadiica oo wixii la dhiibaya naftiisa ah iyo siiqada qaabka loo wada hadlay marka waxa la isugu dhiibaya wada hadlayaan dadku waxaajaysanayaan oo hadalkuu ku dhacayo xukunka ay leedahay wadiicadu marka hore waa caqdi jaa'izu طarafayn ah waa heshiis labada طarafa ka bannaan oo qofkan wax dhiibayna uu dee wixiis iska qaadan karo qofkan maaragtay wax hayayna uu isna odhan karo waxa igaga qaado jaa'izu طarafayn way asalkiisu laakiin ninkan wax u dhiibanaya cid kale waa mubaax way bannaantay qofku inuu qof wax u dhiibto wuli hebel waxa ii hay qofkaa loo dhiibtayna min xaqii sunno ayay noqonaysaa inuu waxa u ilaaliyo xaaladaha qaarkood ama sida caadiga ah bishardi baase meesha yaallo waa inuu qofkani awood u leeyahay waxaan loo dhiibtay ee wadiicada inuu ilaalin karo wixii loo dhiibtay waa inuu ilaalin karo oo ammaanadiisa uu ka soo bixi karo markuu waxaa ilaalin karo ammaanadiisa ka soo bixi karo wixii loo dhiibtay inuu aqbalaa waa sunne oo ajar weyn buu ka helaya waa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin yacni wanaag sameeya oo ixsaan fala ilaahay kuwa wanaagga fala waa jecel yahay marka ixsaan fal bay noqonaysaa ilaahayna wuxuu yidhi fain amina bacdukum bacdan falyu'addi aladii itumina amaanatah haddii qaarba qaarkiina kala aamino kuwii ammaanada lagu aaminay ammaanadii ha guteen iyo ina allaha yaamurukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha yu'addi alamaanata ilaa man itamanaka nusuustaasoo dhan baa isaga daliil ah a'immada qaarkood waxay leeyihiin waa dhici kartaa mararka qaarkood qofkii ammaanada loo dhiibtoo layidhi noo hay inuu aqbalo mararka qaarkood inay waajib noqoto ayaa suuragala ah oo waa markaan la helaynin wax ilaalayso haddaan lahaynba isaga mooyaane cid kaloo maalka ilaalinaya oo haddii markaa u ilaalin waayana maalka uu halaagsamayo dee qofka muslimkaa maalkiisa in la dayaco waa xaaraan shareecada ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada waxyaabaha markaa dayaaca qofka mu'minkaa xoolihiisa in la dayaco xaaraan weeye oo in allaha xarama calaykum xuquuq alummahaat iyo dhowrkii qodoba la sheegay waxaa ka mid ahaa waxaa laydin kahday kasrata su'aali wa idaacat almaal maalka lumintiisa marka waa dhici karta xaaladaha qaarkood inuu qofku waajib ku noqdo in wixii loo dhiibtay inuu ilaaliyo oo u aqbalo inay waajib ku noqoto laa tasixu ila min jaa'izi tasarufi cinda jaa'izi tasarufi laa tasixu ansixi mayso wadiicadii ilaa min shaksin mooyaane shakhsigaasoo jaa'izi tasaruf mid tasarufkiisu uu bannaan yahay mooyaane cid kale ka ansixi mayso cinda jaa'izi tasaruf miduu tasarufkiisu bannaan yahayna agtiisa uu wadeeco dhigo oo caqdigani waa caqdi tabaruca oo waxaa la rabaa marka cid tabaruc bixin karta oo tasarufkeedu bannaan yahay waa qofkii baaliqa ahaa caaqilka ahaa waa qaangaadh waa qof caaqil ah waa qof aan safiih ahayne rashiidoo hanuunsan oo loo ogolyahay inuu ku takrifalo wixiisa qofkaas ayaa shay cid u dhiiban kara oo wadeeco dhigan kara cid kale cidda loo dhiibanaya agteeda loo dhigayaana iyana waa inuu saasoo kale yahay oo qof tasarufkiisu bannaan yahay waa inuu yahay fain awdaca sabiyun aw safiihun cinda baaliqin shay-an falaa yaqbaluhu marka halkaasuu daba socdaa fain awdaca hadduu wadeeco dhigo sabiyun ilmo yari aw safiihun ama qof safiiha oon hanuunsanayn cinda baaliqin qof gaangaadha qaangaadha agtiisa hadduu wadeeco dhigo waxu dhiibto shay-an shay uu dhiibto falaa yaqbaluhu baaliqaasi shayga aqbali maayo oo sharci ahaan waxu bannaan maayo inuu aqbalo fain qabilahu hadduu aqbalo qofkaa baaliqa ahi ilmaha yar waxa u dhiibtay hadduu aqbalo dakhala wuu soo galay shaygaasi fii damaanihi damaanaqaadkiisa oo damiin buu ka yahay damaanaqaadkiisi buu soo galay waa magdhabeeyaa walaa yabra'u beri noqon maayo kii alaabtan loo dhiibtay ee qaangaadhka ilmaha yar u dhiibay ilaa bidafcihi shaygaa dhiibisiisa iyo celintiisa mooyaane liwaliyihi ilmaha yar weligiisii iyo qofkii mas-uulka ka ahaa inuu u dhiiba mooyaane si kale beri ku noqon maayo wuxuu leeyahy mar haddii dee asalku yahay cidda bixinaysa ee cid wadaaca dhiganayso cid u dhiibanaysaana waa inay tahay cid tasarufkeedu bannaan yahay oo wax tabarruci karta oo xilqaad ah ka loo dhiibanaya haynayaana sidoo kale weynu yahay haddii markaa ilmihii yaraa ama kii safiiha ahaa ee mubadirka ee muslifka ahaa ee la sharay ama majnuunkiiba hadduu qof baaliqa wuxu dhiibto oo yidhahdo alaabtan yahay inuu aqbalo maaha sax inuu aqbalo ma bannaana hadduu aqbalo oo ilmihii yaraa wuxuu ii dhibtay uu yidhi yahay uu ka aqbalo waxa weeyaan waa mas-uul buu kayaha de waxaasi ku lumaan oo ay markaa ku baxaan wuxuu noqonayaa oo si uun haddii maaratay u halaagsamaan damaana qaadkiisu noqonaya oo isaga laga doonaya waa daamin daamin ayuu noqonayaa oo arrintaas markaa ka bari noqon maayo wadaacadaa loo dhiibtay ilaa uu ninkii weligiisa ahaa ee ilmahan yar weliga u ahaa ama qofkan safiigaa weliga u ahaa ilaa uu isagii u celiyo oo farta ka saaro waxa weeye dumadiisu beri ka noqon mayso wixii loo dhiibay ilmaha yar u dhiibay mar hadduu aqbalay waxay leeyihin markaa gacantiisu waxay noqonaysaa ilaa asalka wakaalada iyo wadeecada iyo abwaabtaas oo dhan waxa weeye cidda gacanta ku haysaa yaddu ammaana ayaa la yidhahdaa ilmaha yar waxaa u dhiibay ee qofkaa qaangaadh ka qabtay yaddu ammaano way ka baxday yaddu qaasib bay noqonaysaa yaddu qaasib gacan markaa wax dhacday oo kale ay tegaysaa waa si ay qabaan madhab shaaficiyi iyo maalikiyadaba ay qabaan oo aimada qaar baa waxay leeyihiin ilmaha yar haddii uu ma'duun yahay oo xagga waalidkii inuu tasarufo oo wax soo ibiibiyo oo dukaankii lagaga sii tagtago oo arrimaha noocaas hadduu marka hore waalid ku idnay wixii wadeecaana waa dhigi karaa cid waa u dhiiban karaa aimada qaar baa qaba laakiin shaaficiyada iyo maalikiyadii waxay leeyihiin ilmaha yari waxa weeyaan laga hadli maayo weliba dee qof aan gaadhin sinu tamyiiz isagu meesha kuma jiro waa ijmaac weeye iyadu sinu tamyiiz haddaanu gaadhin oo toba jir iyo wax ka yar uu yahay lix jir iyo wax ka yar uu yahay shan jir iyo waxaas waa ijmaac oo khilaaf ma leh inaana waxba eh, laga qabanaynin laakiin waxaa hadal ka taagan yahay ka waxoogaa aan qaangaadhkahayn laakiin simtamiiska oo mararka qaarkood wax loo yar fasaxay ayaa a'immada qaarkood leeyihin wax waa dhiibi karaa marka waxa weeyaan eh, eh, saasay leeyihin markaa shaaficiyada iyo maalikiyadu gacantiisu waa yadu ghaasib mar hadduu ka qabtay isagoon qofkani tasarruf lahayn oo wixii hadhow hadday ku lumaan yaddu ammaan maaha oo dee la odhan maayo ammaan hayuu haayo waxaa la odhanaya waa yadu ghaasib waayo waxaan lahayn buu gacanta ka shalay falow raddahu lisabiyi falow raddahu hadduu u celiyo wadeecadii lisabiyi ilmihii yaraa ee u dhiibay hadduu u celiyo lam yabra' beri noqon maayo damaano qaadkii beri ka noqon maayo oo taa macnaheedu waxa weeyaan ilmihii yaraa ee isaga u dhiibay hadduu ku celiyo beri noqon maayo waayo dee marka hore ka qabashadiisa ayuu ku qaldanaa mar hadduu ka qabtayna waxa weeyaan waa inuu gacanta ku hayaa ilaa intii dadkii mas-uulka ay u imanayaan wax kale ilaa intay uga imanayaan hadduu u dhiibo oo dee markaa ilmihii yaraa ku takrifalo wixii saa ku lumaana waxa weeye waa loo haystaa wain awdaca baaliqun cinda sabiyin wain awdaca hadduu wadeeco dhigo baaliqun mid qaangaadhay cinda sabiyin ilmo yar agtiisa hadduu wax u dhiibto oo fatalifa markaa shaygii la wadeeco dhigayna u baaba'o cinda asabiyi ilmaha yar agtiisa uu ku lumo litafriitin yacni tafriid iyo dayaac daraaddeed uu u lumo oo taqsiir iyo ka gaabin aw amase hayrihi hayrkii uu u lumo aafa samaawiya ayaaba wixii ku timi lam yadmanhu sabiyu ilmihii yaraa damaano qaadi maayo wain atlafahu sabigii hadduu shaygii baabi'iyo daminahu waa damaano qaadaya halkanna wuxuu leeyahay haddii qofkii baaliqa ahaa qof qaangaadh ah oo ahliyatu tasarruf ah ayaa ilmo yar wuxuu u dhiibtay alaabo ayuu wadeeco uga dhigo yidhi alaabta ay hayo wixii markaa sabiga agtiisay ku lumeen oo waxoogaa yacni maaragtay tafriid oo uu ka gaabshay unbaa wuxuu ku lumeen neefkiibuu ku xaraystay uu yidhi halkaa igu jiro yahay oo xeradii ugu geliyey ama meel buu ku xareeyey meelkaasuu albaabka ka furay oo dib u ka qaado markaasaa neefkiisaa ku tegay oo ku lumay oo sababtaa furitaanka oo albaabka ka qaaday ama dee maaragtay ooda ka qaaday uu ku tegey ilmihi yaraa waxba damaano qaadi maayo waayo marka horeba dee meel aan loogu talageyn adaa dhigay xoolaha gooye laakiin ilmahan naftiisu hadduu ku tasarrufo wixii oo gacanta uula taga ilmahan yar oo waxaan isagu baabi'iyo damiinhu waa damaano qaadiyaa buu ley waana masale khilaafiya taa qudheedu oo waxay leeyihin hadduu intaan wadaaco aan loo dhiibinba ilmaha yari dee wuxuu gacantiisa ku baabi'iyo intaan marka horeba wadeeco looga dhiginoo waxaan loo dhiibin daamin buu ahaan jiray oo yadduusu waa yaddu damaan ilmahan yar wuxuu lumiyo u baabi'iyo marka haddana waa sidoo kale qolyo kale iyagu waxay leeyihiin haddii uu ninkii weliga ahaa uu isagu aanu u idnin oo aanu markaa fasax waxaa leeyahay meesha aanu jirin tasarrufka ilmahan yar ee waxaan loo dhiibtay ninkan xoolaha dhiibtayna isagoo ilmaha yar uu farta ka saaray oo wax caadi ahaanna xoolaha ilaaliya maha ilmaha yari sharci ahaanna waxba ku laazimi maayo xifdigu marka waxa weeyaan dee wax damaana qaadi ma jiro waxay ka dhigan tahay uu nin maalkiisii dayacay oo iska lumiyey oo maalkiisi ninkan isaga iska dayacay mar haddii yad aan sharciga inay ilaaliso shareecadii aanay jidayn amase curfi ahaanba inuu wax ilaaliyo aan maaragtay aanay sugnayn dee ninkani maalkiisaga iska dayaco damaana qaad ma leh qowlkaasoo xanafiyada rag la mid ay qabaan waa qowl wajiiha oo dee markaa isagu haba baabi'iye maxaanku idhaahdaa adaa maalkaaga iska dayacay ah waman cajaza can xifdi lwadiicati waman axadka cajaza ka caajisa can xifdi lwadiicati wadeecada ilaalinteeda qofka ka caajisa wixii loo dhiibay ilaalinteeda qofkii ka caajisa xaruma waa ka xaaraan calayh korkiisa qabuuluha aqbalkeeda ninkaan marka hore wuxuu sugayay waxoogaa inuu iska maaragtay aanu adkaysan karayn waxaan haddii lacag loo dhiibo iska celin kari maayo wixii ammaano ahaa inuu ku takrifalo isaga qudhigu iska isticmaalo yacni maaragtay naftiisa ka celin kari maayo mar haddii arrintu caynkaa tahay waa xaaraan inuu tallaabo qaado oo yidhaahdo waa yahay oo aqbalo wixii loo dhiibtay waa inuu yidhahdo war anigu wax kan ma ilaalin kara iga qacyeliye xaaraan bay ka tahay waayo wuxuu yidhi wain qadara hadduu karo oo uu awoodo walam yafiq walxaal lam yafiq aanu ku kalsoonaan biamaanati nafsihi naftiisa ammaanadeedana aanu ku kalsoonaan oo wakhaafa uu ka cabsado an yakuuna inuu khiyaaneeyo kuriha lahu waa loo kahday kaa akhduha qaadashadeeda xoogaa kiin yar buu ka yar sokeeyaadoo waxaanu ilaaliya waa awoodi karaa laakiin waxoogaa naftiisii baan kalsooni badan ku jirno wuxuu baqayaa inuu waxoogaa gacan bidixeeyo wax ku siibtaan waase ilaalin karaa inse wax ku siibtaan oo ama dee waa baahan yahay oo waxba kasi ah baqashaa marka ku yeer jirta markay caynkaa tahay waxa weeye karaaha ayaa noqonaysaa inuu qaato macnaha waxa weeye inuu iska daayo aanu waxba ammaanadaa loo dhiibanaya aanu aqbalin oo sideedaba dee wadaacadani waa shay ammaano ah waxaa aad loogu ilaalinayaa qofkii mar hadduu ammaanahayo yahay oo waxaanu ilaalinayo oo meeshii sharcigu ku ilaaliya uu ku ilaalinayo haddii hadhow wixii lumaanoo baaba'aanoo si uu maarata isagoo aanu dayaac iyo tacadi iyo tafriidtoona aanu iyo maaragtay doolaarka iyo shilinka iyo dee sanaaduuq baa lagu xidhaa lagu ridaa meelbaa maqalaad la geliyaa meelahaas iska saarsaaray waa tafriid baa la yihahdaa marka labadaas hadduu la yimaado waxa weeyaan waa damaanaqaad oo laysa cala almustawdaci hayri lmuqili damaanun kastoo xadiidkaas sanadku daciif yahay yani kii wax loo wadeeca dhigtay loo dhiibtay ee aan wax khiyaamaynaynin damaanaqaad korkiisa ma saaro lakiin xadiidka saxiix xasan darajadiisu ay tahay ba wuxuu yahay man udica wadiicatan falaa damaana calayh falaa ibn maaja wariya waana xadiis xasana qofka wadiico loo dhiibto oo ammaano loo dhiibto wax damaano qaad korkiisa ma saarna macnaha mar hadduu wix ilaaliyey oo wuxuun ku yimaadaan ama tuug baa xaday ama gurigii baa gubtay ama maxaan ku dhahdaa boob baa lagu casiyo waa la dhacay ama wuxuun baa ku yimi isaguna wixii ilaalin buu ahay wixiisi suu ilaaliyo u ilaalinayey waxba loo sheegan maayo sharecada waxba laguma laha saa darteed ba waxaa la adkaynaya qabashada marka hore qofka haddaanu aaminayn inu iska ilaasho weeyaan wuxuu ihi fain waiqa istuxiba fain waiqa hadduu kalsoon yahay naftiisa inuu ilaalin karo oo waxba aanu khiyaanaynayn istuxiba waa loo suneeyey yani aqbalkii uma dabeetana yalzamhu waxaa ku laazimayaa qofka wadacahayaha alxifd ilaalin baa ku laazimaysa fii xirzi milihaa iyadoo kale meesha lagu ilaaliyo inuu ku ilaaliyo ayaa ku laazimaysa ninkii naftiisa waa ku kalsoon yahay wixii waa ammaanahaye wixii loo dhiibtay wuu ogyahay aanu taabanayn inaa loogu imanayo marka waa sunna marka aynu qabto mar hadduu ilaalinayo ammaanadii oo ilahay baa wuxuu leey watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan oo dee waxa khayrka in laysu kaalmaysto qofka muslimkaa ee alaabta kuu dhiibanaya ee baahan in wixii loo ilaaliya inaad u haysaa mar haddaad ammaanahayo ahaan karto sunno iyo ajar baad keenaysaa wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih oo alla subxaanahu wa tacaala addoonka kaalmihiisa ayuu ahaaday intuu isaguna dadka walaalihiisa ee baahan ee dhibaataysan uu gargaarkoodiya markaa kaalmay noqonaysa aad u kaalmaynayso qofkii muuminka ahaa markaad u ilaalinayso oo aad qabanayso wixii uu baahnaa in loo ilaaliyo oo loo xifdiyo marka waxaa lagu ilaalinaya fii xirzi miliha muxuu uga jeedaa shay kastaaba wuxuu leeyahay meel lagu ilaaliyo xooluhu xero lagu xereeyay leeyihin lagu ilaaliyo lacagtu sanaaduuq iyo shandado lagu rido oo lagu xidho ayay leeyihiin dharku meel lagu ilaaliyo shandaday meel lagu rido ayuu leeyahay dahabku meel lagu ilaaliyo ayuu leeyahay waka marka waxa weeyaan raashinku meel lagu xareeyo ayuu leeyahay shay walba xirzi miligiisa meeshii loogu talagalay inuu ku ilaaliyo ayaa la doonaya oo arrintaasina waxay u noqonaysaa xagga curfiga oo hadhowta haddii laysqabto wixii waa dayacday oo maad ilaalin waxay noqonaysaa in la yidhaahdo dadkii ahlu khibraha ahaa war waxa kan marka bulshada dhaqankeeda la eego shayganoo kale xaggee lagu ilaaliyaa ninkani meeshii lagu ilaalin jiray ma ku ilaaliye saasay noqonaysa fain araada hadduu doono qofkii ammaanahayaha ah wadeecadahaye asafara safar inuu safro hadduu doono aw amase khaafa uu cabsado almowta geeruu ka cabsado xawn aad u daranoo baaba haya oo marba waa mi- miir daboolsanayaa falyaruddahaa wadeecadii ha celiyo ilaa saaxibihaa saaxiibkeeda ha u celiyo waxa weeye wixii aad baa loo ilaalinaya ammaanadii ninka wuxuu rabaa inuu safar galo meel buu socotaynayaa ee maaragtay magaalooyin kaleu qabanayaa ammaano loo dhiibtayna wuu hayaa mar haddaad safrayso wixii ammaanaad haysay waa inaad wareejisaa oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida kutuba siyar ay ka hadlaan waxyaabihii uu ammaanada hayey umu ayman iyo buu kala ballamay baa la yidhaahdaa oo maxaanku dhahdaa inuu eh, dadkii waxuu hayey in loo la siisiiyo marka waxa weeyaan qofkii mar hadduu meel aadayo wixii ammaanaadkaa waa celinaya hadduu cabsado oo xanuun aadi hayana iyana waxa weeya ninkii saaxiibkiisa ahaa buu celinaya oo haddii mararka qaarkood xanuunkaasi uu miir beelayo oo kale ama shuban aad u daran baa haya xaalad un khatar u isleeya alle kar maaragtay armad halis ku jirtaa waa celinaya fain lam yajidhu yani haddaanu helin qofkii ammaanaad hayay ninkii maalka lahaa ammaanada lahaa haddaanu helin walaa wakiilahu wakiilkiisiina aanu helin qofkii isaga wakiiluhaa sallamaha wuxuu u dhiibaa oo u dhiibayaa ammaanadii wadeecadii ilalxaakimi xaakimka beledka oo ummadda islaamkaa dee dadka maamulka u haya xukunka iyo shareecada fulinaya dadkaasaa markaa dee wixii loola loo celiyaa halkaasuu markaa u celinaya mar hadduu ninkii waayey lahaa wakiilkiina waayey fain fuqida haddii la waado waayahay fa ilaa amiinin nin amiina ayaa loo dhaabayo haddii xaakimkii la waayana waxaa loo dhiibayaa ilaa amiin nin amiin ah oo de bulshadii ka mid a ayaa ayaa loo dhiibaya fain lam yafcal haddaanu samayn arrimaha la soo sheegay oo fa maata uu dhinto walam yuusi bihaa isagoo aan ka dardaarmin oo ciddaa la soo sheegay aanu dardaarmin aw amase saafara bihaa waaba iskala safray meeshiina waxaa ku jirta wixii way baaba'een marka daminha wuu damaano qaadaya damaano qaadaya waayo dee meesha waxaa ku jira markaa dayaac ayaa ku jira oo dee waa inuu arrimahaas sameeyaa oo sidaa dee kitaabku hadda usoo hadlay hadduu safrayo waa inuu celiyaa hadduu geeri ka baqo waa inuu eh, celiyaa haddii uu eh, xaakimkii waayo waa inuu maaragtay u dhiibaa qof amiina haddii isagu waayo waa inuu wakiil u dhiibaa hadduu wakiilkiisa waayo waa inuu xaakimka u dhiibaa hadduu xaakimkii waayo waa inuu nin amiina u dhiiba saas waayahay oo marka haddii dee gabadfal baa meesha ka muuqda iyo dayaac fain sallamahaa wadeecadii hadduu u dhiibo ilaa amiinin qof amiin oo aamina hadduu u dhiibo maca wujuudi lxaakimi xaakimkii oo jooga maceeda ayuu nin amiina u dhiibay damina waa damaano qaadaya ilaa an yamuuta inuu dhinto mooyaane faj'atan kado oo si kadaa geeri lagu soo kadiiso aw amase yaqaca ilaa an yaqaca inuu dhaco fi lbaladi baled gudihiisa nahmun boob uu ka dhaca beledka mooyaane aw xariiqun gubasha ay ka dhacdo walam yatamakan walxaal lam yatamakan aanu makansan min shayin shay aanu makansan shaygaasoo min daalika yacni arrimaha la soo sheegay ka midana aanu makansanoo dee xaakimka u celintiisa iyo amiinu celinteeda iyo arrintaanu aanu makansan taa mooyaane wixii kale waa damaano qaad wuxuu leeyahay eh, haddii uu ninkii amiinkaa u dhiibay isagoo xaakimku joogo waa xaaladii markaa iska caadiga ahayd oo tasarufi karayey uu damaano qaadaya waayo dee waxa weeye ammaanada waxaa meele meesha ka sii xoog badanta in loo dhiibaa la rabaa oo xaakimka ummadda markaa xukumayey waa markaa wixiisii inuu hayo isagaa saldadii leh waayahay laakiin haddii masalan wixiiba lagu soo kadiyo oo geeri markiiba degdeg ugu timaado amase maxaan ku dhahdaa nahab iyo boob baaba dhacdo boob baa la isku caseeyey suuragalna ma noqon markaa dee inuu arrimaha ku tallaabsado waayahay oo fasaafara biha dee markaa ula safro arrimahaas oo markaa safar buu la galay dunidii arkay xaalad adagtisna safar buu la galay marka caynkaa taado dee duruufaha istifnaadkaasi ay jiraan wixiina ay markaa dee lumaan damaan qaad mare li waa ka dadaalay dadaalkii same weeye wamataa alabahaa wamataa goortii alabahaa uu dalbo ninkii ama wadiicada lahaa wa alabaha almaaliku maaligu wadiicadii dalbo lazimahu yacni ninkii wadacahayaha waxaa ku laazimaya alraddu celin baa ku laazimaysa bian yukhallii baynahu bian yukhallii waa inuu u banneeyo baynahu bayna almaaliki wa baynaha bayna alwadiicati wadiicadii iyo ninkii laa waa inu faraha iskaga qaado oo ninkii waxaan lahaa hadduu dalbo uu yidhaahdo weli sii bal ee wixii alaabtaydii ammaanadeed iyo haysay sii oo uu markaa dee isaguna waxaa laga raama laazim bay ku noqonaysaa inuu wadi celi celiyo uu yidhaha hoo waxaagi oo celintaasna waxa weeye dee inuu faraawa qabeeyo wata u banneeyo si uu qaato wixiisa ee fa in akhara hadduu wadaacadii dib mar dib dhigo oo bilaa cudurin cudurdaar la'aan uu dib mariyo oo dee wuxuu hayay ninkii lahaa aanu siinin aw amase awdacahaa ammaanadii wadeecadii uu dhigo cinda hayrihi cid aan isaga ahayn uu ag dhigo bilaa safarin safar la'aan uu ag dhigo iyo walaa daruuratin daruura la'aan aw amase khalaatahaa wadeecadii uu ku dheeho bimaalin maal uu ku dheeho oo uu ku daro maalkaasoo lahu lilwadiicu u sugan aw amase lilmuudici wadeeca dhigaha naftiisa maalkiisa u sugan aydan noqode baxaysu meeloo laa yatamayazu aanu kala soocmaynin labadii maal markii la ysku daray oo shaygii wadiicada ah iyo sheegkaa lagu daray aw amase istacmalahaa uu ninkii wadeecahayaha ahaa wadeecadii uu isticmaalo oo ku takrifalo aw amase akhrajahaa uu bixiyo wadeecadiiyo meel xirsi meeshii lagu ilaalinaya uu ka bixiyo liyantafica bihaa suu ugu intifaacsaa darteedna uga saaro oo falam yantaficaanu ku indifaacan waayo waaba dee neefkiioo uu saaray damca inuu markaa faras buu ahaa ama rakuubba inuu fuulo uu doonayo oo markaa lam yantaficaanu ku intifaacsan aw amase xafidaha waa ilaaliyey fii duuni xirsiha meeshii lagu ilaalinayay meel ka hoosaysa ayuu ku ilaaliyey aw amase qaala lahu wuxuu u yidhi ninkii wadaacada hayay almaaligu kii lahaa ixfadhaa ilaali fii haada alxirsi shaygaas ayaa aad u wanaagsanoo waxaan ilaalinaya ku ilaali kaa fawadacahaa wadeecadii wuxuu dhigay fii duunihi fii makaanin buu dhigay makaankaasoo duunihii kaa uu kula ballamay ka sokeeya wa huwa kaa uu dhigayna xirsuhaa xirsigeed uu yahay aydan noqode daminahaa waxaa la soo sheegay o dhan waa damaanaqaad wix markay talfaan ilaa toddoba shay taqriiban meelaha way noqonaysaa waa xaalaadkii ila wuxuu yidhi marka hore waxaa asal ah qofkan waxaan loo dhiibtay ammaanahayaha ah inay yaddiisu yaddu ammaano tahay oo aanu damaano qaadayn in la helo tacaddi iyo tafriid mooyaane intii buu tirinaya marka daba xaalada ilaa toddoba ah oo aan ka hoosbaxaynin ka hoosbaxaynin dayaac wax la yidhaahdo iyo xadgudub aan ka hoosbaxaynin buu keenaya oo waxaa ka mid a wuxuu dalbay war waxaygiisi alaabtan kuu dhiibtay sii markaasuu meermeeriyey intuu meermeerinaya wixina awlumeen oo baaba'een de waxa weeyaan waa lagu leeyahay waayo in allaha yaamurukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha addi alamaanata ilaa man itamanag marka waxa weeye mar hadduu meermeeriyey wuxuu noqonayaa haasib waa yaddu haasib mid waxa dhacay gacantii weeye mid waxa dhacay war waxay isii dee markaa dhac buu kaga maqanya ninkii ammaano uma haya haddee mar hadduu sii cudurdaarre aanu jirin nin dhacan buu ka dhigay wixiis laga warwareejiyey hadhow hadday ku lumaan waa laga rabaa waxaa kale oo ka mid a inuu isagaa lagu aaminay oo gacantiisaa loo dhiibay isagoo aan idan ka haysan buu waxa weeyaan cid kaleba u dhiibo isna faraha ka sii saaray ciddaa kale gacanteedu ku luntay kaa dambe loo raacan maaye waxa weeye waa damaanaqaad oo dee wuxuunan lahayn oo ammaano u hayay ayuu cid aan loogu talagelin u dhiibay markaa waa waa mutacaddi baabu noqonaya waa ku xadgudbay ta saddexaad waxay noqonaysaa wadeecadii ayuu wuxuu ku dheehay maal kale na kiisiiba subag buu ahaa oo subag kale u candhada u geliyo isku daray oo si loo kala saara ma jirto isku dar ama waxa weeyaan bur buu ahaa oo bur kale ayuu ku dhex daray waxa weeyaan oo aan kala sooci karaynin macnaha markaa wuxuu tagsiiyey soo celinta shaygii la soo celiyo si hawl yar loo soo celiyey buu tagsiiyey kaasna waxa weeyaan waa damaanaqaad bay leeyihin oo waa laga rabaa waxaa soo gelaya oo kale maalan intifaaca xaggiisa wuu iskaga intifaacay isagoo aan haysan wax idana ka haysan ciddii u dhiibatay ayuu ku intifaacay maray ahaydoo waaba iskaga ciiddiibu iska soo xidhay o iska labistayba ama u iska xidhayba isagaa iska isticmaalay daabad iyo neef buu ahaado fas buu ahaa ama wuxuu ahaa ama gaadhi buuba ahaado wuu iska kaxaystay oo iska isticmaalay warbaalka halkaa maaragtay meesha macradka ama geerashkaagaad wax ku ilaaliso igu hay iskala soo baxo marbu iskaga tamashleeya gaadhigii waayahay waxyaabaha noocaas oo dhan daraahim iyo lacag bay ahaydoo waxoogaa buu iskaga uu iska biishaday waxaasoo dhan waa damaan damaanaqaad weeyaan waayo waa mutacadiya khiyaana meesha ku jirta waxa weeye haddii uu ku ilaaliyo fii hayri xirsi milihana waa la mid oo meeshii loogu talagalay meel aan hayn amase isagaaba u cayino wuxuu yidhi halkaas niyo waxay alaabtayda halkaa ma aragtaa halkaa ii dhig oo meel buu u cayinay markaasuu ka iishado oo uu diiday oo meel kale ayuu ku ilaaliyey taa sababteedana wixii way ku talfeen taa sababteeda ku talfeen arrimahaasoo dhan waxay noqonaysaa marka inuu noqonayo damaana qaad inuu noqonayo walikullin minhumaa waxaa u sugan mid kasta oo muudici iyo wadiici kii wax wadeecad loo dhiibtay alaabta iyo kii wax dhiibayba waxaa u sugan alfasku fasakhitaan ma taashaa markuu doono oo heshiiskii inuu mid waliba kagale maaragtay oo ay kala noqdaan uu yidhaha war waxaa igaho ama ku hayn maayo ama saasoo kale mid walba darafkiisa gaar ahaantiisa ayuu xaq u leeyahay inuu buriyo fain maata hadduu dhinta axaduhumaa midkood aw amase junna la waalo oo maaragtay umiirda u waasho aw amase uqmiya la daboolo caleyh korkiisa infasakhat waxa weeye way fasakhmaysaa mar haddii xaaladahaas yimaadaan waali baa timi miir daboolan baa yimi dhimashaa timi wixii markaa dee wixii la isu hayey faskh baa dhace waa in markaa qofkii ammaanahaya ahaa markiiba uu keenaayo dadkii waarasada ahaa uu isu ceshaa waaye wayadulmuudaci qofkii wadaacada loo dhibay gacantiisu amaanatun ammaano weeye waa ammaano oo ma aha qofku gacaniba waxay leedahay bay bixisaa wixii loo dhiibay baa lagaa rabaa dadka qaarkood say u yaqaanin waxaan kuu dhiibtay waan kaa rabaa dhaqankaa soomaalida caynkana sharci maaha waxaan ku dhigtay amaan kuu leeya waa mar haddaan ku dhigtay kuma dhiman hadda isi wacyi taasi maaha shareeco maaha waa iska sheeka sheeko soomaaliyeed weeye waxaad ii dhiibatay haddaan ku ilaaliyey oo meeshaan lagu ilaalinayaan ku ilaashay oo tuginta u soo dhacay gurigii waxa igiina qaatay waxa igiina qaatay waxba kuma hayeena kala kaxee shareecon bay naga dhaxaysa ahay marka waxa weeyaan arrimaha noocaas dadku ma yaqaanin falqawlu fii asli liidaaci falqawlu qawl yani lagu hadlo fii asli liidaaci wadeecada asalkeeda lagu hadlo oo markaa dee laysku qabto oo awdactuka kada waxaasaan kuu dhiibtay iyo lam tuudicnii wadeecay imaa dhiiban aw amase fi raddi celin lagu wada hadlo oo waan celiyey iyo imaad celin aw italaf baaba ay wixii talfeen yacni maaragtay lagu wada hadlo qawluhu yacni qawlulmuudaci weeyaan muudaci cindahu qofkii wax loo dhiibtay qowlkiisii weeye oo ninkii aamiinka ahaa qowlkiisay noqonaysa mar haddaan meeshu wax bayinaa oo lagu kala xukma aanay jirin alaamiinu musadaqun bilyamiin waa qaacido alaamiinu musadaqun bilyamiini ninka amiinkaa waxaa loo rumeeyaa dhaartiisa mar haddii laysqabtay ninkii wax loo dhiibtay wax markhaatina aan markaa lagu caddaynayn waxaad ii dhiibtay waxaasuu ahaa iyo ma ahayn waan waadigii kuu socday ad iga qaatay kaamaan qaadan waa la isku hayaa wixii adaa iga xumeeyo adaa talfiyadoo maaragtay waxaad sheegaysa wax kama jiraan adaa baabiya caynka iyo caynkaa waayo ninkan markaa saa ku hadlaya ee ninkan waxu dhiibtay haddii wax caddayna aanu keenin oo wax caddayna aanu hayno markhaatiyaal ah ninka alaabta loo dhiibtay ee ammaanahayaha ahaa ayuunbaa la dhaarinaya ninkaasaa la dhaarinaya isagaa loo rumaynaya markuu dhaarto waxba loo raaci maayo falow qaala hadduu ihaado yani muudicii ama wadiicii dheh qofkii wadiic ahaa oo maaragtay wadiicahayaha ahaa maa awdactanii maa awdactanii imaad wadaaca dhigan shay-an shayna waxaad ii dhiibtay ma jirto aw amase radadtuhaa wadaacadii waan kuu soo celiyey ilayka adiga ayaan kuu soo celiyey aw amase talifat way baaba'day bilaa tafriidin dayac la'aan iyo lumin la'aan bay ku baaba'day sudiqa waa loo rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa loogu rumaynaya macnaha doodii umuu sii fasiradoo waxba iimaad dhiibin buu yidhi wax alla waa iskay moodaysay maraa qolo kale wuxu dhiibatay waxba imaad dhiibin mee waxaad ii dhiibatay waan kuu oggolaaya laakiin waa anigi maani heblaayo wixii kuu soo celiyey oo aad igala wareegtay ama waxa weeye wixii aad sheegatee tidhi alaabtii waa la xaday cidina kaama xadina wixii adaa maarata gacan bidixiya xoolahayga isyaadayba alaabtan ku dhiibtay wax caddaynana markaa dee aanay ninkan wax sheeganaya aanu la imanin ee alaabta dhiibtay sudiqa biyamiini dhaartiisa loogu rumeeya ninka alaabta loo dhiibtay ama wax loo sheeganayay wayushtarad waxaa la shardiyaa lafdun lafdi baa la shardiyaa iyo eray ku hadal min almuudici yacni qofkii muudica wax dhiibayay alaabta meesha dhiganayay yani ku hadal uu ku hadlo ayaa la shardiyaya waa iijaabkii kastawdacatuka waan ku wadeeca dhigtay wastaxfadtuka waan ilaalin baan kaa dalbay macnaa dac lii haadaa cindaka oo kale waxaa agtaada ii dhig baa la shardiyaa buu yidhi taa khilaaf baa ku jira oo sidaas saxiixa jumhuur fuqaha ay leeyihiin waxa weeye siiqadu waxba la shardin maayo bilafdi inay ahaato inay eray afka ahaato waxba la shardin maayo see raajixa oo ninkii nin xoolo u dhiibta hoo alaabtan hoo ebelow oo isna intuu ka qabto hal uu gacanta kaga dhigo oo waxba aan odhan ii hay iyo ammaanay kugu yihiin agtaada iyo adaan kugu soo noqon doonaa waxba aan odhan hoo uunuu yidhi oo kana keenu yidhi ka qabtay oo ku filantay intaas intaas buu ku yahay ammaanahaye haddii hadhowta uu limiyeedo u maxay aday dhiibtay anu maana garanayo maalin waxbaad soo taagaysa waxaan garan maayo aad iska socodsiinayso waa laga rabaa inuu ilaaliya laga rabaa aqbal bay noqonaysaa kanna wuxuu dhiibtay inuu ammaano dhiibtay bay u muuqanaysaa marka waxba in la shardiyo la yidhaahdo waan ku ammaanan kaaga dhigay alaabta ii hay iska fiicantay haduu yidhahdo lakin waxba shardi maaha walaa yushtaradu lama shardiyo alqabuulu aqbalitaan oo iijaab iyo qabuul iijaabkii haddii xagga u ka yimi aqbal waan aqbalay waan kuu haynaya waxba la shardin maayo bal yakfi waxaa ku filan alqabdu guddoomasho mar hadduu gacanta ku dhigay oo gacanta kala wareegay intaasaa kaafi ah intaasaa lagaga sugaya ammaanada inuu ku ilaaliyo oo hadhow hadduu tafriid iyo tacaddi la yimaado waxaa loogu sheeganaya gacan kuqabadki bay noqonaysaa wabillahi tawfiq qaala almusanif raximah allahu tacaala baabu alcaariyati caariyada baabkeedii ayuu halkana ka gelayaa caariyada waa ismu lilmataac aladi yu'khadu min almaalik biridaahu liyantafica bihi liyuntafaca bihi waa shay magicii waxyaabaha mataaca alaabta qof kale laga qaato si loogu intifaaco oo mushtaqun min caara baa laga keenay idaa dahaba waja'a bisurca hadduu tago dib soo noqdo deg deg ayaa la yidhahdaa luqada carabiga marka waxa weeyaan waa xagga istilaaxa وإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه شيء انتفاع سجي أولا بنيه ويان شيء صود أصل أهان حلالة إن لو انتفاعه عينتي سنة مركا أي باقي نقونيسو أو عدي لغا قاتل وسوء علينيو أو قفك بعد كعاري سنة مثلا هذه قوردي تشيران كحبيك العاديستان midibay kala midi si aan wax ku gowracdo maaragtay saxan isi koob isi aan kuu soo celiyo waxyaabahaas caariya la yihahda waa wixii shaygii muntafic ahaa ee la intifaacsanayey oo qofkii laga caariyeysto oo laga amaahdo oo loo soo celiyay isaga naftiisa cayntuna baaqi ay ahaanayso gaadhiga hebel u sii aan galabta meel kaga soo yornaqdo ama alaab aan ku qaato waa la intifacsanayaa gaadhigii cayntiisiina ninkii lahaa baa loo soo celinayaa taas baa waxaa layahay caariyo shareecaduna waxa weeye way waa waa shay sunnaa oo mubaaxa qofki inuu qofkii kale wax caariyeysiiyo oo waciid badan baa ku yimi qofka waxyaabaha yaryar ee dadka u kala baahan yihiin diida wayamnacuuna almaacuun ayay ka deliishadeen a'immadu oo adilada waxaa ka mid ah rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiidka البخاري وريي كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له مندوب وقال بغدين يا وحبا شك درين با يمي مقالة مدينة قال رسولك فرس كعاريس بفرس كعاريس أبو طلحة فرس كبو فوري رسولك ماشي مركا سنقالو كيادي أي رسولك كحيس ماشي نحن لقبل سوهلين سو نغط كينا ما رأينا من شيء وإنا وجدناه لبحرا يعني فرس آضو ديرين يهي أيو أيان كوغا نيول فرس كان حون كيدنا waa shay sunna ah oo dee tacaawun baa ku jira dadka muuminiinta inay isu kaalmeeyaan oo waxyaabaha yaryar isaga baahan yihiin inay isu isugu kaalmeeyaan oo isa siiyaan waa shay markaa la jecel yahay oo shareecadii ay dalabtay weeyaan watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alifmi walcudwaan yani waxyaabaha wanaagsan isu kaalmaysta waa xunna isu kaalmaysanina marka qofkii wix yaraay uu kaaga baanaa oo aad caariyeysiiso si uu kugu soo celiyo oo isna uu soo intifaacsado waa waxyaabaha maaragtay wanaagsan ee shareecadiina farayso mararka qaarkood wuxuu noqon karaa caariyadii waxay noqon kartaa waajib ayay noqon kartaa oo haddii darar weyn oo khatari u ka iman karo caariyadaas haddaad diiddo waajib bay ku noqonaysaa qof baa ceelkii ku dhacay waana ku qarqoomaya waxaa loo baahan yahay xadhiggaagii aad haystay aan cid kale haynin inaad bixiso baa lagu warca aan kaga soo saarna qofka ceelka aan ugu ridnaa xadhigga nasiib waa waajib bay noqonaysaa qofkii neefkii ka bakhtiyayey ee ka rafanayey ee neefkiisa rabay inuu gowracdo mididii caariyeysay midina meeshaan lagu haynin waxaa weeye waajib bay ku noqonaysaa waayo neefka xoolaha qofka muslimkaa inuu saa kaga baktiyo dee waa xaaraan haddaad ugu sababtana waxa weeyaan dembi baad ku dhacday oo inaad mididii markaa caariyeysiisaa waxyaabihii noocaas oo kale ah waxa weeyaan dee dantu ay ku sugan tahay oo aan laga maarmayn oo aad markaa dhibaato badan uga imanayso waajib bay noqonaysaa caariyadii oo xadiidka bukhaari ku sugan baa u daliiloo markii laga hadlayey maaragtay xuquuqda xoolaha iyo dadka ehelkeeda lagu leeyahay waxaa ka mid a maalan geelii marka la keeno oo kale ceelka waa kii rasuulku lahaa markii la yidhi maa xaquhaa yaa rasuula allah xalbuhaa cala almaa meesha ay ka cabayaan ceelka in lagu liso lagu dadkii caanahoodii laga siiyo wax meeshada ka yimi wa icaaratu dalwihaa wadaanteeda in la caariyeysiiyo oo dadkii hadiyo goor dadka xoolaha waraabsanaya nin baa maaragtay wadaantii iyo waxyaabihii dawliskiiyo waxbaa ka maqan ama aanu haysanba markaa ninka haystaa inuu caariyeysiiyo waa xaqa lagu leeyahay buu rasuulku uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa icaaratu faxlihaa neefkii qoodha ahaa oo la caariyeysiiyo ayaa ka mid ah marka arrimahaasoo dhan waxay noqonayaan dee adilada marka loo deliishanayo inay tahay waajib xaaladaha qaarkood caariyadii tasixu min kuli jaa'izi tasarufi maalikin lilmanfacati tasixu way ansaxdaa caariyadii min kulli jaa'izi tasarufi mid kasta oo tasarufkiisu uu bannaan yahay ayay ka ansaxaysaa caariyadii wax caariyaysiinaya oo bixinayay kaasoo maalikan hantay lilmanfacati manfacada shaygaana milkiyey walow biijaaratin ijaaraba ha ku milkiye oo qofkii dee musta'jirka ahaa ee shay kiraystay manfacada shaygan isagaa mulkiyey isagaa mulkiyey marka waxa weeyaan waxaanuu qofku cid caariyeysiinayo waa inuu shaygan tasarufkiisa leeyahay oo manfacadiisa uu milkisan yahay sidaas ayaa la doonayaa oo waxay yidhaahdaan shuruu arkaanna way leedahay shuruudna way leedaho arkaanteedu waa muciirun iyo mustaciirun iyo mucaarun iyo siiqa muciir waa ka wax caariyeysiinaya ka wax caariyeysiinaya oo shayga leh buu qofkii ka raysiinayaa muciir baa la yidhahdaa mustaciirna waa ka caariyada qaadanaya oo le waxaasaan kaa rabaaya amaayo waxaan kuu socodiyay alaabtaa caariyeysiin mucaarna waa shayga naftiisii lays caariyeysiinayo siiqaduna waa waxyaabihii odhahdee lagu kala hadlayey oo lagu wada hadlayey oo shuruuddana waxaa ka mid ah imkaanulintifaac in shaygan mucaarka ah la intifaacsan karo oo shay intifaacla uu yahay haddaanu intifaac lahayn dee waxa weeye waxba caariyeysiiyo socon mayso kownu nafci mubaaxan baa shardiya nafcigan la intifaacsanaya waa inuu mubaax yahay oo haddaad tidhaahdo maaragtay baalkii myuusikii baalkii la garaacanayay balcaaho halkan aan kusoo garaacday si waa xaaraan waayo intifaaciisa marka hore baan bannaanayn qofkan muciirkae wax caariyeysiinaya waa inuu ahal litabaruc yahay oo waynu ka soo hadalnayba abwaabtii hore ehelka litabaruc waa qofka maxaan ku dhahdaa baaliqaa ee caaqilkaa ee waxa uu bixinaya leh ee milkiyey saasoo kale oo inaanu dee markaa majnuun ahayn qof waalan iyo ilmo yar iyo qof safiiha iyo dadka noocaasi wax ma bixin karaan caariye ma bixin karaan mustaciirka naftiisu waa inuu ehel u yahay litasaruf qofkan caariyeysanayaa isaga qudhiisu waa inuu tasaruf leeyahay oo uu caaqil u yahay oo baaliq u yahay oo saasoo kale oo ilmihii yaraa iyo safiihii iyo majnuunkii kuwaas markaa dee mustaciir ma noqon karo marka shuruuddaasna kolley macnaha hadalka lafdiga ay matniga ayay iskaga muuqmuuqataa wayajuuzu icaaratu kulli maa yuntafacu bihi wayajuuzu waxaa bannaan icaaratu kulli maa shay kulligii caariyeysiintii ayaa bannaan kaasoo yuntafacu bihi lagu intifaaco maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi ahaashaheeda maciina lala qabo macnaha wuxuu leeyahay shay kasta oo la intifaacsado oo cayntiisiina ayna dhammaanayna baaqi ahaanayso ciddii ilaha ay u soo noqonayso in la caariyaysiya waa bannaantay gurigii oo kale hebelo waxaan kaa ramaanta waxoogaa qolaa maaragtay fadhi la leeyahay ama danyar qadaan raba inaan samaysto gurigaaga maanta caariyeysii dee gurigii qaadan maya anigu gurigu intifaacsanaya waana soo guriga waa uga baxayaa dhowta waa maalin ama laamaad ama bisaas oo kale gaarigaaga hebelo maanta caariyeysii danyar maanle meel baan kaga soo noqonaya waa waa waa muntafic cayntiina waa baaqi bay ahaanaysa awrkaaga maanta aan maxaan ku dhaansade caariyeysii waxa weeye waa waa caariyadii waa ansaxaysa ardaydii wax wada dhiganaysa qalinka hebel way caariyeysii qalinka baa iga go-ay qalin ahay inkastoo la odhan karo dee qalinka kudhiiso armuu dhammaadaa inta wax lagu qorayo laakiin haddana waa wax maaragtay dee curfiga waxay iska tahay inta galaaska ku jiro xisadaasu qoranaya marka xisadu dhammaatana waxa weeyaan waa soo celinaya marka waa shay la intifaacsanayo oo cayntiisi waa noqonaysaa dee inta galaaska lagu jiro hebelow saacaddaada caariyeysiisaa bal caawa hawl yar baan kusoo yar jeedayahay aan waqtiga ka ilaashaday waa waa caariyadayda gelaysa rikoodhka waxoogaa darsi baan kusoo yar dhegaysanaya caariyeysiin caasoo dhan caariya leh waa shay la intifaacsanayo cayntiisiina ay baaqi ahaanayso marka waxaa meeshii ka baxaya dee wixii aan muntafic ahayn dameer gaboobey bay ku keenaan had iyo goor tusaale dameer gaboobey oo maxaan ku dhahdaa aan waxba taraynin laana raran kari maayo awalna xalaal ma ahayn oo hilbigiisa maaragtay dameerta caan lagama maalaynin maxaan ku dhahay rar iyo waxbaa loo intifaacsan jiray dee muntafic maaha waxaa ma markaa ma bannaana dee dameer gaboobey amaahintiisa mar haddaan muntafic ba ahayn tusaale ku bixiyaan waxa weeyaan bani aadan laysma caariyaysiin karo dee caariye ma geli karo waayahay cunno cunno la cunayo caariye ma noqon kartaa caariye noqon kar mayso dee cunnadii la cunbade maxaa markaas soo haray illa waxaa raba wixii cayntii inay soo noqotee inaad ninkii tidaado war raashin uun waxoogaa siiso haddii aad qalaysiisa mooyaane cunna caariye ma geliso saabuuntii caariye geli mayso war saabuuntaada hebel saabuuntee waa dharkii ku maydhato tagtay waxba caariye geli mayso marka waxyaabaha aan dee cayntoodu ay tegayso oo ay zuulayso caariyadoodu dee marka ansixi maayaan waa in maca baqaa'i cayni shayga cayntii waa inay hadhaa inta la intifaacsado cid ilahay usoo noqoto wey bishardi lafdin min axadihimaa bishardi lafdin lafdi shardintii ayuu ku ansaxayaa shardiga lafdigaasoo min axadihimaa midkood xaggii ka yimi kii muciirka ama mustaciirkii isticmaalaa waxa hadduu fasaxo de wax dhibaataa male ninkan xaqlaha isagu wixii soo fasixi karaa inuu fasaxo ninkii waxaan wakiishay cidda u wakiishay mooyaane isagu qiimihiina kama hoos marin karo dayna kuma iibin karo ee waxa la yidhahda maxaan ku dhahdaa mu'ajal iyo dib u dhigna kama dhigi karo naqdigii beledka lacagtii waddanka lacagaanayna kuma iibin karo intaasoo dhan waxa weeyaan isti'daan bay u baahan tahay walow nasa lahu calaa jinsi thamani walow nasa hadduu cayino caddeeyo ninkii wax wakiishay lahu lilwakiilu u caddeeyo calaa jinsi thamani lacagta jinsigeeda u caddeeyo oo yidhaha dollar unbaad aniga wax iigu iibin kartaa oo fakhaalafa uu khilaafo shiin ugu iibiyo lam yasixa albaycu bayci ansixi maayo waaye wadaalika tusaaluhu waxa weeye ka bic bialfi dirhamin kun dirham ku iibi fa baaca wuxuu ku iibshay bialfi diinaar kun diinaar buu ku iibshay ansixi maayo marka macnaa wuxuu leeyahay lacagtii baa laguu cayinay war lacagta alaabta ay i iibi dolarun baad igu iibin kartaa haddaba ogow shilin baad kaga iibisay waxba ansixi maayo beecaas ansaxaya maa waxa weeye adaa waxaaga isticmaalay waxaan rabaa ninkan wixiisi inaad u ilaaliso waxa weeye ma ansixin iibkaasi wain nasa cala alqadri wain nasa hadduu caddeeyo oo cayino cala alqadri qadarkii hadduu cayino oo fazaada uu ziyaado min aljinsi jinsigii uu cayinay uu ka ziyaadiyo saxa u ansaxayaa iibkii wadaalika tusaaluhu muxuu yahay ka biic bialfin bal kun ku iibi buu ku yidhi alaabtaas fa baaca wuxuu ku iibshay bialfayni laba kun buu ku iibshay waa iska ansaxaysaa ilaa an yanhaahu inuu isagu ka naahiyo ka reeba mooyaane macnaha wuxuu leeyahay wuxuu ku yidhi maalan wixii buu cayinado oo yani wuxuu yidhi waxaad iibisaa maalan qadarkaa wax ku iibuu yidhi oo alaabtaa dee waxaad siisaa